abaaraha ka jira guud ahaan dalka ayaa saameeyey deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyadoo magaalada jowhar ay ku soo hayaameen dad abaaruhu ay saameeyeen kuwaasi oo intooda badan ku xoolo beelay aqoon-yahan mawliid mukhtaar aamiin oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa bulshada ugu baaqay in laga qayb qaato caawimaada dadka abaaruhu ay saameeyeen beerihiina hadda abaara dhacdiyo roob ma lahan oo wax kasoo go-a ma lahan lifestogiina wixii daaqaan ma lahan xoolihii wixii daaqaan ma lahan wixii cabaan ma lahan sidaa darteed marka labadii meel ee lafdhabarka u ahayd ganacsiga uu ku tirsanaab ama bulshaweyntan ay ku tirsanayd marka way soo aruurtay waxaa la dhihi karaa marka ganacsigaas oo dukaameysigaas yaryarka adiga lagu celceliyaa biryahan iyo maalmihii lasoo dhaafay taas iyadane saameyn weyn ayay ku yeelatayo beerihii iyo xoolihii dadkii wax ma haystaa maxay ku iibsadaan qofka ganacsigan joogo ee dukaanlaha ah wuxuu wax ka iibsanaa bulshada bulshadii markii jeebkooda ay maran tahay aysan waxba haysanin marka halkaas marka ganacsigii waxaa ku dhacaya dhigline oo aad u hooseeyo marka waxaan ugu baaqayaa bulshaweynta inay isgarab qabtaan xiliyadan oo kale maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka iyo guddiyada abaaraha loo xil saaray iyo guddiyada taakuleynta dadkan in wixii lasoo dhiibay dadkan masaakiinta sida sax da in loo gaarsiiyo ayaan ugu baaqi lahaa guddiga abaaraha aysan interest iyo waxyaaba gooni aysan ka raadinin marka guud ahaan isku soo duuduubo qof walba kan kale oo walaalkiisa u dhaamo waxaan ugu baaqay inuu caawiyo haddii ilaahay dimi ilaahayna naag soo reebo abaartan baahsan